aqwa hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
ismaqal haboon dhegeysta kuna soo dhowo barnaamijka qoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxay idaacadda himelo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondooniyaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu saalay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa aniga waxaan leeyahay marka horeba ogeysiiska ayna soo gaarsiiyeen way la soo daaheen marka lasoo daahiddaasa waxay keenaya diyaargarow badan in uusan jirin tan kale aniga ahaan fikrad ahaan waxaan qabi lahaa min halhal maado oo kale in loo soo kordhiyo sidee iskuullada gobolka banaadir ugu diyaargaroobeen soo kordhinta maadooyinka ganacsiga iyo teknolojiyadda mar labaad bu mar labaad mar saddexaad arday badana isoo wacday arday badana isoo wacday kadib waxaa waaye familkii a isoo waceen markii aa guriga soo gelaa wallaahi waxaa waaye maamadii iyo abaayooyin iyo wixii guriga jooga waxaa waaye hamaraas laisacabtumoori soo dhaweysay sabraasha maxamed cali cabdiraxmaan ardaygii kaalinta labaad ka galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ayaa la hadlay barnaamijka qoonkaal qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristiis waa maxamed qadar cabdi addunya akhiraba ilays bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga
xigag sannadihii dhowaa waxaa jiray isbedello dhinaca manhajka waxbarashada dalka ee heer federaal siba tan iyo markii dalku la qabsaday buwaagta cilmiga ah ee farta soomaaliga loogu dhigay ardada dhiganaysa dugsiyada hoose iyo dhexe soo biirinta dhigidda maadooyinka ganacsiga teknolojiyadda iyo barbaarinta ama laylinta jirka ayaana ka mid ah sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay waaxda horumarinta tayada waxbarashada ee gobolka banaadir qoraalka ayaa lagu yidhi waxaa la farayaa dhammaan maamulada dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolka banaadir in sanad dugsiyeedka labada kun ko iyo labaatanka labada kun labaiyo labaatanka hirgeliyaan dhigidda maadooyinkan oo muhiim u ah waxbarashada asaasiga ah ardaduna ay ku geli doonaan imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tobnaad iyo fasalka sideedaad haddaba waa sidee diyaargarowga iskuullada gobolka banaadir waxaan su-aasha iyo kuwo kale oo la xiriira hordhigay cabdikariin maxamed oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee alkhudwa ugu horeynna waxaan weydiiyey aragtida ay ka qabaan soo kordhinta maadooyinkan cusub aragtidaas ama kordhintaas horta sideedaba waxay annagana soo gaartay sanadkii hore markii manhajkii dowladda lasoo saaray in maadooyinkaas la kordhinayo ku aragnay maadooyinkana waxay ahayn saddex maado oo ah business iyo maado technolojiya iyo maado kale oo physical education marka maadooyinkaas horta sanadkaas waa waxaan ku heynay qaab oo maqaalaan ku heynay balse sanadkan waxaa laleeyahay waa la baratikeyna inkastoo iskuullada sanadkii hore maadada teknolojiyada ay dhigayeen laakiin waxaa cusbaan doona sanadkan maadadaas businesska iyo maadadan kale physical educationka ah aragti ahaan wallaahi wax markay cusub yihiin waa laga yaabaa in ay caqabad loo arko ama caqabad ay noqdaan balse markii lala qabsado in ay micnaha noqon doonaan kuwo wax badan soo kordhiya oo lagu faa-iiday inay noqon doonaan maxaa yeeley wuxuu waa cilmi cilmina berashadiisa waxawaaye dhib ma keenaan kulley haddii system oo dowladda ay ugu talagashay ama wasaaradda waxbarashada in waxbarashada lagu kordhiya annaga waa soo dhaweyneynaa sidee idiin soo gaaray wareegtada maamulka agaasinka waxbarashada wargelintiis waxay nagu soo gaartay ama aniga aan ku arkay laba qaab qaabna wuxuu ahaa in baraha bulshada ay ama agaasimka beejka uu facebooka ku leeyahy inuu soo dhigay oo meesha aan ku arkay midda kale waxaa jirta whatsapp group ay leeyihiin maamulada oo agaasimka qeybo ka tirsan ama qeybihii markaas u xil saarnaa dugsiyada iyo waxbarashada ay nagula jiraan meeshan waa ku aragnay saasay nagu soo gaartay marka la eego marxaladda aad ku shaqaysaan intee la eg tahay diyaargarowgeyna wallaahi marxaladda waxbarasho ee lagu shaqeeyo waa iska adagta waa ogtahay waddan waxaan ku jirnaa burbur ka soo kabanayo waxbarashadana ay ahayd dhiig joojin ay ahayd waxbarashadaasna wasaaradda waxbarashada dhexda ay u xiratay say ku tayayn lahayd marka kulley wax walbo sida aan hore kugu soo sheegay waxay u baahan yihiin u adeegid iyo u samrid iyo dhabar adeegiday u baahan yihiin marka in loo dhabar adeego oo juhdi iyo dadaal la bixiyo ardaydana la diyaariyo ayay noogu suura geli kartaa agabkii iyo macalimiintii mashruucan qabashadiisa ku lug lahaa ma idiin dhan yihiin wallaahi horta wargelinta buuxina soo gaartay aan dhihi karaa toddobaadkii hadda a- aan soo dhaafnay ina soo gaartay xilli dambe ina soo gaartay oo horey ogeysiiskaas umaanan qabin marka marka maadooyinka qaar xataa inay daabacan yihiin iyo in kale xataa hubintooda waxay noogu baahan tahay inaan soo hubin oo soo xaqiijino inay daabacan yihiin iyo in kale Een, qaabka loo bixinayo oo kale tusaale ahaan oo kale maadada teknolojiyada waa ognahay dugsiga dhexe kasoo bilaabata ilaa dugsiga sare businesskana waxaan u maleynaa in dugsiga sare uu yahay laakiin maadadan kale oo ay leeyihiin physical educationka ama jirdhiska maadadaas ma dugsiga hoose ilaa sara ma dugsi dhexle mise dugsi sare ku kooban tahay taas nooma caddo marka taasna in lanoo caddeeyo oo bugaagta haddii agaasinka uuna siin karin uuna siiyo haddii kale annaga aan raadsano Een, qorshaheena iyo ku talagalkeena saas ayuu yahay laakiin wax hadda agab una soo gaara ma laha Een, maadooyinkana kolley waxay u baahan yihiin macalimiin u tababaranay u baahan yihiin oo yaqaano oo xirfad u leh taasna waxay kugu qaadanay raadinteeda waqti ayay kugu qaadanay ayadoo sana dugsiyeedkii inuu furman ama furmashadiisana la joogo marka saas darteed xoogaa way jiray caqabad iyo cariiri maxaadse leedahay maadooyinkani way u tari karaan ardada Een, adduunka waa la socotaa maanta Een, waa adduun wuxuu noqday technological ah ama adduun technology Een, marka hore ummi waxaa la dhihi jiray qofka aan waxba akhrinin waxna qorin laakiin hadda ummi waxaa la isku raacay in uu yahay qofka aan teknolojiyadda ama aaladda kombyuutarka iyo aan isticmaali karin kaasa ummi la isku raacay marka haddii ardaydii teknolojiyadii iyo kombyuutarkii iyo wax laga baro waxaan isleeyahay umminimada ka haysata dhanka teknolojiyadda way ka saari doontaa oo wax badan bay ka faa'iidi ay ka faa'iidi doonaan Een, midda kale maadada businesska oo kale een, waddanka waa ogtahay dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa waxa waaye aada uma dhaqaaq badna haddii la helo dad fara badan oo u tababaran businesska iyo ganacsiga waxaan isleeyahay dhaqaalaha waddanka ama kor u kacaa Een, maadada jirdhiskana ma- waa maado loo baahan yahay oo waxay ahayd oraah caan ah jir fiyow baa maskax fiyow leh marka jirka in la dhiso oo maada physical educationa lasoo kordhiyo waa soo dhaweyneynaa waayahan dambena dhalinyarada waa ogtahay waa u caboon yihiin jadwalka waxbarashada ma waqti iyo maalmo dheeri ah ayaad u baahnaan doontaan mise waad isku jaangoyn kartaan walaahi taasna waxay u baahan tahay in daraasad lagu sameeyo oo l- baxthi iyo baaritaan la sameeyo oo ku aadan in waqti dheeri loo baahanayo iyo in la isku jaangoyn doono Een, sanadihii hore xiisadaha tusaale waxay ahaayeen lix xiiso sanadkii hadda iskuulada inta badan waxay ku shaqeeyeen toddoba xiisay ku shaqeeyeen Een, marka kulley waqtiga aniga waxaan isleeyahay aniga ahaan waa ku filnaan doonaa haddii uu dheeri loo baahdana waa isla arki doonaa oo waqti kale in lagu daro laakiin hadda waxaan isleenahay ama baroobeysiin oo tijaabisiin in sidii aad ku dhiganayseen aad een, howshiin aad usii wadateen caqabadaha kuu muuqda ee idinkaga iman kara hirgelinta mashruucan maxay yihiin wax walboo la isku dayo horta in la hirgeliyo waxay leeyihiin caqabad way yeelanayeen qabadna sideedaba waxaa loogu talagalay ama ragga sidiisaba ama bini aadanka caqabadda waxaa asaga ku horgudban waaye waxaasna waxaa fiican in uu ka tallaabi karo Een, adiga waayo ama waqtiyo waa la dhibtoona waa la rafaadaa laakiin ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in laga guul gaaro oo laga meel micnaha laga gaari karo oo laga guul gaari karo talooyinka aad ku celin lahayd maamulka gobolka si ay ugu yaraan ugu baraarugaan xaddiga howshan maxay yihiin walaahi een, aniga waxaan leeyahay marka horeba ogeysiiska ayna soo gaarsiiyeen way la soo daaheen marka lasoo daahidaasa waxay keenay diyaargarow badan in uusan jirin Een, tan kale aniga ahaan fikrad ahaan waxaan qabi lahaa min hal hal maado oo kale in lasoo kordhiyo sanadkan in maadada teknolojiyadda toos loo hirgeliyo sanadka soo socda oo kale in maado kale saas loogu soo daro sanad sanad loogu soo daro hal mar ardaygii dugsiga sare ahaa oo tobanka maado qaadanaya saddex maado dheeri hal mar haddii loogu soo daro xoogaha culeys ay leedahay aniga tartiibkaas in la raaco oo qaabkaas wax loo habeeyo aan aada u jeclaan lahaa hadday taladeeda agaasimka gaarayso ay wax ka bedelna ay sameyn karaan go-aankii ayaga ay qaateen ay fiicnaan lahayd maxaa fariimo ah oo aad sidoo kale si horudhac ah ula wadaagi lahayd ardada iyo macallimiinta ardayda iyo macallimiinta waxaan dhihi lahaa in aada loo diyaargaroobo oo juhdi iyo dadaal midkii la bixin jiray mid ka dheeri ah la bixiyo oo diyaargarow la galo een, sidii maadooyinkaas cusub ee lasoo kordhiyey loola qabsan lahaa een, aadna loo dadaalo maxaa yeelay waagii hore toban maaday ahayd hadda maadooyinkii saddex iyo toban maaday noqdeen in markaa aada loo diyaargaroobo ayaan talo ku bixin lahaa wayaha iskuraqo kordaan sugayna la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
dallada sugayniyo waqtigii wayna soo galay
intaad ambalayd ilaga inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga
waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo markan in kaalinta labaad uu u galo guud ahaan ardada dugsiga sare ee imtixaanka shahaadiga islamarkaana uu yahay marka la fiiriyo ardayga kaalinta koowaad u galay dugsiyada gobolka banaadir maxamed cali cabdiraxmaan waxay ku ahayd mid uu rumaysan waayey kolkii uu si kadiis ah kula soo xiriiray saaxiibkiis oo kasoo ogaaday natiijada baraha bulshada gaar ahaan facebook oo lagu shaaciyey dhowr arday oo kasoo muuqday kaalmaha hore haddaba maxamed oo wax ka baranayay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee alsalaam ayaan la xiriiray waxaan kala sheekaystay dareenkiisii iyo waxa uu rajaynayo mustaqbalka Een, marka horees waxa waaye aad baan ugu dhowahay een, idaacadda een, marka labaadna magaceygu waa maxamed cali cabdiraxmaan iskuulkii aan ka baxayna waxa waaye een, Aslam Game and secondary school oo ku yaalo gobolka banaadir gaar ahaan een, degmada Berkeland maxamed maxaa kuu suurageliyey inaad kaalinta labaad ka gasho imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare wallaahi een, walaal waxaa isdhihi karaa een, dadaal badan iyo juhdi een, iyo waqti badan oo wax aqris aan geliyey Aa, midda koowaad dhihi karaa midda labaadna waxa waaye een, in aan ahaa ardayda mid ka duwan oo dhankii oo markii la dhaho een, macalimiinta sharxaadooda ah ardayda aadka weli socon jira inaan ahaa marka een, sidaas ayay ii suuragelisa ayaan isdhihi karaa ma filaysa in heerkan aad gaari kartay wallaahi horta walaal een, markii ay tahay een, imtixaanaad ay tahay ardayda waxaa waa way kala yihiin arday waxaa jira oo imtixaankiisa iyo wixii akhrisa akhriskiisa iyo wixiis asaga dhankiisa hubo oo waxaa waaya dhow maadooyinka xataa wixii ka qaldan xataa dusha ka qaban kara wuu jiraa midda kaleetana waxaa waaye ardaydana waxaa waaye een, shan safar ilaahay ma simin ardayda qaar way iska jiraan oo oo socoto iska socoto een, wax aq- wax way akhriyaan wax ma akhriyaan lama dhihi karo wax way akhriyaan laakiin waxa waaye juhdi badan ma geliyaan oo dadaal badan ma geliyaan Een, marka een, anina waxa waaye een, akhriskii iyo juhdigii badan aad bixiyey waxaa waaye waxaan rajeynaya inaa un meel een, caynkan oo kale asiigsan doono Een, dareen caynkee ah ayay marka kuugu dhalisay markii aad maqashay natiijadaada wallaahi eh, walaal dareen aada u farxad badan adig waa waxaa waaye qof walba uu dareemi karo qof walba oo oo mar guul gaaro iyo guul uu rajeynayo mar un uu gaaro waxaa waaye dareenka uu farxi lahaa waxaa waaye qof walba dareenkiisa waaye marka een, dareenkayga aad buu u kacsanaa maalinkaasi boqol kiiba boqol friendis haddii la dhaho saaxiib dhan family dhan walba waxaa waaye hambaliyo meel walba waxaa waaye iga soo gaaraya hambaliyada marka waxaa waaye dareenkayga maalinkaas wuxuu noqday ilaa iyo hadda aan ku jiro wallahi alxamdulilah ilaahan ku mahadsan iyo macalimiintii oo halkan isoo tigsiyeen ka waran dhinacyada waalidka iyo iskuulka falcelinta aad ka heshay wallaahi maasha allah horta xagga waalid ahaan markii la dhaho een, maalinkaas horta waxaa xasuustaa een, maalinkii markii lifekii oo oo lagu bixinaya natiijada maan daawaneynin een, wiil wiil dhalinyaro ah oo asxaabnaha waxaa waaye taleefonkeyga soo wacay markaasuu i dhahay maxamed cali cabdiraxmaan saaxiib kaalin labaadaa gashay hambalyo waan u qaadan waaye waxaan dhahay saaxiib kulaabo aniga ma ahan qofkaasi magac wuu isku waa magac waa laisku qalbi karaa magacana waa laisku ekaan karaa intaas oo ummadaa gashay imtixaankii bal hubi mar labaad bu mar labaad mar saddexaad arday badanaa isoo wacday arday badanaa isoo wacday kadib waxaa waaye familkii ay soo waceen markii aa guriga soo gelaa wallaahi waxaa waaye maamadii iyo abaayooyin iyo wixii guriga jooga waxaa waa hamraas ciise cabdimood isoo dhaweysay sabrasha maxamedow ardaydu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan duruustooda adiga waqti gaara miyaad akhrisaa mise waa mid aad qabato cashirka intuu qoyan yahay ama uu cusub yahay wallaahi saas ayaa la dhihi karaa waxaa waa aniga horta waxaa waaye markii la dhaho dhanka casharada casharada ninkooda markii la dhaho waxaan ahaa ardayda waxaan ugu duwanaa markii casharka aan soo qaado inaa casharkii aa sidii macalinka uga soo qaaday aan u diyaariyo mida kaleetana waktiyada habeenkii sida toddobadii saac sideedii saac inaa aa usoo iso usoo toosay wax akris marka dadaalkaas dheer aa bixiyey iyo soo jeedkaas tiraha faraha badnaa iyo iyo wax akriskii aa meeshaan soo tigsaday maasha allah wallahi maasha allah aad iyo aad ay umahadsan yihiin dhammaan ummadda intii isoo garab istaagtay waxaan horta halkan hambalyo weyn uga dirayaa hooyadii macaan oo ah ilaa iyo waxbarashada heer koowaad ilaa iyo heerkii hadda ugu dambeeyay soo garab istaagneyd marka waxaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ayagana waad mahadsantihiin dhammaantaad u wada dhintiin magaca soomaaliya habab aad is leedahay waad kaga duwan tahay ardada dhigaaga ah ee aad u diyaarsato duruusta ma jirtaa maxamed oo aad nala wadaagayso wallaahi horta walaal wax akhriska haddii la dhaho wax akhris waa akhris un keliya laakiin waxay ku kala duwan yihiin wax akhriska waqtiyada waqtiyada ku kala duwan yihiin iyo waqtiga wax la akhriyo mida kaleeto ardayda ardayda waxaa jira arday oo buug buwaagta markii uu uu iskuulkii ama jaamacadda uu kala imaado iska dhigayo oo maalmaha imtixaanka la sheego uu soo qaadayo laakiin ardayda in badan waxaa kawaanin lahaa inay arrintaas ka waantogaan si ayba meel sare usoo tigsadaan waxaa waaya inay casharadooda ay ku laabtaan markii tale markii uu macalinka uu uu soo siiyo ama ay daraasadooda soo qaataan ee guridooda kusoo laabtaan inay ku laabtaan iska yareeyaan aaladaha mashquulka badan ee hadda baraha bulshada hareey waa tahay maxamedow waxaad rajeynaysaa marka inaad jaamacad ku biirto maxaad jeceshaha inaad barato wallaahi walaal aniga hadda waxaa ii qorshaysan inaan barto kuliyadda caafimaadka ama medicine marka waxaan rajeynayaa insha allah aydan inaa guulka rajeyn doono inaa guulka keeni doono hadduu ilaahay nafta nagu siin waxaad ii sheegtay inaad jeceshahay inaad jaamacadda ka barato caafimaadka caafimaadka inaad barato maxaa kugu dhiirigeliyey wallaahi horta in badan waxaan ahaa ardayda waagii iskuolkeyga bilaawgii secondaryga markaan soo bilaabay waxaan isku arkay ardayda badanaa waxaa waay waxaa ku kala duwanahay xifdiska iyo xifdi xifdiska marka maadadaas marka waxaa waaye ayadana maadada xifdi xifdin u baahan oo wax akris badan u baahan akriskaasna waxay ila tahay insha allah inaan ka bixi doono oo waxaa waaye sidii maanta guusha uga keensaday secondarygeyga inaa meeshaasna insha allah guulka keeni doono aan noqon doono mid dalkiisa iyo dadkiisaba anfaco insha allah waa tahay ma jiraan ballanqaadyo dhinaca waxbarashada inaad heshay oo free ah dhinaca waxbarashada waa iska hadda waa iska fara badan yihiin ha xagga dawladda markii la dhaho xagga dawlad ahaan dawladda waxaa lagu ogaa tobanka arday ugu sareyso inay ay qaadi jirtay oo waxa waaye aan la socon jirna soo maha oo wadamaha wadamaha dibadda waxbarasho laga sii yimaado marka koleyba waan kamid ahaa ardayda sanadkan ee dawladda ay ku guuleystay booskaas inay galaan marka waan rajeynaa insha allah in dawladda ayagana booskooda ay kasoo baxaan insha allah ugu dambeyn maxamedow maxaa talo iyo tusaalaha oo aad la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobahooda waxbarashada iyo imtixaanka qaranka wallaahi horta waxaa waaye inay la yimaadaan dadaal dheeraad ah wax akris badan mashquul mashquulkooda uu yaraado mashquulkooda hadday wax ku mashquulaan ay ahaato wax akriskaasi ducada duco waalidna meesha kama marno waad leedahay meel haddii guul ay taalo waxaa waaye duco waalidna kama marnaanayso waa kaag dhowdahay marka waxaan waxaan waxaan waxaan halkan ugu dirayaa dhammaan ardayda soomaaliyeed inay dadaalaan marka ilaahay baa u balan qaaday qof walboo dadaalay inuu jisadiis heli doono marka waxaan leeyahay ardayda dadaala insha allah inta ayuu noogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
anigu kaa tegi lahaa addunya aakhiraba ilaasbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga